waxaan war ku hayaa beri dhaweyd in laisku qabsaday riboodkeedana ii soo gudbiyey taliyaha saldhigu mas-uuliyiin hub la galay iyo muxuu ahaa technika iyo ciidan hubaysan iyo la galay qoraalkeeda ayadoo ahana waa soo dirayna haddii rabbi idno waan filayaa inuu diyaar yahay ahaa cidda xaq u leh inay hub iyo technika la gasho erbor gudihiisa internationally waa ka mamnuuc darajo kasta ha lahaadee cid hubaysan oo hubkeedu muuqdaa inay gasho madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo keliya ayaa loo ogol yahay escort inay la galaan ciidan inay la galaan weliba waxaan leenahay wareegtana waa ka soo saarayna haddii rabbi idmo waan soo marinayaa muxuu ahaa golaha xukuumadda iyo baarlamaanka labadaba in la sharciyeeyo sharcigaas oo aan hub lala geli karin nooc kasta ha noqotee waan gudbinayaa waana soo jeedinayaa waana idiin keeni doonaa insha allah koobigeeda sida ugu dhaqso badan waxaa ka mamnuuca ciidan hubaysan iyo escortis iyo waxaa la ii sheegayey ciidamo gaar ahoo runtii ka mida ciidamada puntland inay toos ula galaan maca technikadooda arrintaas waxba kama jirayaan arrintaa ma ogolin cidda tegaysa saddexdaas xubnood baa loo ogolyahay inay hub la gasho